falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha v o ed oo dhan waa idin salaamayaa arrintaas haddaan kaaga jawaabo horta mir waa kuu sheegaya marka hore aniga iyo madaxweynaha hirshabeelle sidii loloo doortay labada kow iyo tobankii bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii hore labada kun iyo kow iyo labaatanka sidii loloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin anigii madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafin ilaahayna markhaati u ka yahay madaxweynuhuna markhaati u ka yahay dad shaqa ka dhexaysaa waxaan sidaan ha loo duwayo sidaan hala yeelo waa yidhaahaa laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkaan u soo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sanaiyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka war xumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa waxaas sheega dadan anaga kuraas u xidhnana ma jiro ciidan u xidhi doonaana ma jiraan kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ahaan musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweynehoo isla soconaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan niman ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jira haddaana inay qaataan rabaa waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraasaa dad loo xira bajaa bajaa kuwaas waayo wax waxaa sheegaya mudan madaxweyne ku-xigeen waxa waxa khilaafsanin falastiin madaxweynehay anigana isma khilaafsanin kuraas madaxweynuhu furaa oon anigu xiraana ma jirto aniga madaxweynuhuna kursi kasta isku aragtiya kana waxaa la sheegayaa in villa soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqaynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiyiinta qaar sida ay kugu eedeynayaan
fiiri falastiinay waxaas waxa waaye waxarehaygii geel kuma tumane arin indha weynaa laayay ayaa shabeel yidhi ma maqasha madaxtooyadaas waa layskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ay isku hayaanna inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib darra waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiibaan la nahay madaxda qaranka saaxiibaan la nahay ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga rukumadaaray kara madaxweynaha cidda waxba laga rukumadaaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo statekanaan madax ka nahay madaxweyneiyo madaxweyne ku-xigeen ka nahay wax kastoo suurto geli kara waan suurto gelinaynaa aragtidaa inaan ku suurto gelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiyiintaahu dee nin walba nin waa kaa rukumadaaraynaa ha kaa helo hase kaa waayo taasna soomaali caadidee dhawaay ma jirtaa in laydinkala hadla siyaasiyiin gaara gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maya maya maya maya maya ma jirto shaksi shaksi waa kaa rukumandaarayn karayaa laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynena lagalama hadlin ra-iisul wasaarena lagalama hadlin cid kaleoo lagala hadashana ma jirto hadday jirtana hadda hebelaa lagala hadla maba dhehaynaba marka maa aragtidayna wax ku wadna kuraastaan xidhaynoo dad gaar u xidhaynaana ma jirto kuraasta hadda beledweyne ku dhimadna waaba u sheegnay musharaxiintoona yaan u sheegnaana ninkii madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ee ku tartamaan dhaarna laakiin dad ayagu inay wax boobaan rabaa shalana xumaa ka shaqaynaayo firi waxaa la yidhi ciriircuna caloosha u lahay nimankii shalay madaxweynaha markuu imaanayo beledweyne eerboorka xabadaynayay oo hal sala iyo mar uu beledweyne ka imaan waayey ayaa hadda haddana beledweyne waxay u yimideen inay xumaan kale ka shaqeeyaan kamana yeelayno beledweyne anagaa ka madaxa inay xumaan ka shaqeeyaana ka yeelmayno kuwii xumaanta ka shaqayn jira ugu dambayn ma ballan qaadaysaa adoo madaxweyne ku-xigeenka ah madaxweynihiina wakiilka ah in doorasho furan oo xalaala ay ka dhacayso beledweyne waaba sheegnaba falastiine waa u sheegnaba waaba u sheegnaba musharaxiintaaban u yeernay hoos looma leh musharaxiinta beledweyne joogtaaban u yeernaan dhahna waa tartamaysiin nin cid kasta kursiga ay wiiliga gabadh ay musharax u tahay ha u tartantaaban dhahnaba waaba sheegnaba taas hoos looma leh waana ballan qaadadaynaa walaana ballan qaadadaynama sheegnin